dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuuga hayna waxaa kamid ah kenya oo safaarad ka furaneysa dalka hungari wasiirka tacliinta oo amray in shaqada lagu soo celiyey maamula ku-xigeenka jaamacadda meru iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ee hadda xasan sheekh maxamuud oo kulan ku yeeshay magaalada dooxa ee dalka qatar duhur wanaagsan dhegeystayaantaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo talaada toddobada bisha saddexaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbo joogta ku amray in ay magaaladawaa magaalada budabest ee dalka hungari ay ka furto safaaradda ay kenya halkaasi ku yeelanayso tani ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalka oo xarunta madaxtooyada state house ee nairobi ku casuumay gudoomiyaha baarlamaanka wadankaasi ruuto ayaa sheegay in loo baahan yahay in geedi socodkan uu si deg deg ah ku bilowdo oo safaaradda lagu hirgeliyo wax ka yar laba sano gudahooda sidoo kale waxa uu madaxweynaha dalka dowladda hungari uga mahad celiyey taageero dhan lix dhibic labo bilyan oo shilin oo kenya ay siisay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa mar ku bixiyey in maamulka jaamacadda ismaamulka meru uu ka laabto go-aan si kumeel gaara shaqada looga joojiyey ku-xigeenka madaxa xaruntaasi oo lagu magacaabo rofeor rubanas odiambo wasiirka waxa uu bayaanka uu soo saaray ku sheegay in tallaabadani ay horseeday dibadbax ay ardayda jaamacaddaasi sameeyeen taasi oo keentay jaamacadda la xidho sidoo kale wasiirka tacliinta ee dalka ayaa cambaareeyey go-aanka shaqada looga joojiyey maamula ku-xigeenka jaamacadda meru waxaana uu tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah oo aan laga tashan wasiirka ayaa amray in la qabto xaflad qalinjibin ah oo la qorsheeyey in ay qabsoonto sabtida nagu soo aadan golaha maamulo jaamacadda meru ayuu dhanka kalena wasiirka ku amray in ugu dambeyn beri uu dib u furo xarunta oo shalay albaabada la isugu dhuftay rofeor odhiambo ayaa shaqada laga joojiyey kadib markii lagu eedeeyey inaanun sidii laga doonayey u gudan waajibaadkiisa sidaas awgeedna uu goluhu go-aamiyey in aan loo cusboonaysiin qandaraaskiisa shaqo dhanka kale mid ka mid ah ardayda jaamacadda meru ayaa soo dhoweeyey oo ka mahad celiyay amarka uu soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ni furaha kubwa sana kwa sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu cha teknolojia na sayansi cha Meru. Eh, we are actually very much happy for the reinstatement of our VC. Thank you so much.
dadweynaha ku nool tuulada dhammaajaaley ee deegaanka dhadhaaba ayaa cabasho ka muujiyey in ay ka halowday haanta biyaha lagu kaydiyo waxaana ay baaq u direen mas-uuliyiinta qaar ka mida shacabka oo warbaahinta la hadlay ayaa dareenkooda muujiyey
aadan jaamac diiriya magaaladan dhammaajaaley laba ceel bay lahayd ceel xaggu ahaa ugu dima isagoo dhanba banka ku dhex dhacay magaaladan waa magaalo weyn dad badan baa ku nool halkan ceelkaa u nool marka halkii ceelka ahaa awal ahaantaas madooba buulada ka cabaysaa naga dilaacdo oo meeshaasaan baahi ka qabnay iyo wota kiyoskaas oo laga dhaansanaya buulada ay ka dhaansanaysa dadkii wota kiyos ka dhaansanayay dadkii wota kiyos ka dhaansanayay waad aragtaa hadda inta ku soo guura haantaan sidii bayabka ugu jiraan baa nooga dhaba haantaan daboolkii baa ku dhacay kor ka saarnaa guduhu u dhex yaallaa haddii la dhaha laga soo bixiyana biyaha meel lagu leexinayo ma leh wakhti kaluula waa lagu jiraa laba saacadood ka badan biilaan marka dhibkaannada iyo codsigaannada maxaa waaye waa biilaan maxaanu ka codsanaynaa dawladda koontigaan ka rabnaa inay dhammaajaalay soo fiiriso wararkan aad naga gaadhsiiso inkan meeshaa waa artaa adi naftaada waa aragtaa saayid waay lo iyo geel iyo adhigo waa population badan baa magaalada saaran dad badanoo wajeer kasoo guuraa kusoo guuray la olan yahay wajeera intay cabtay ama madheera ka imaatay marka populationkeeda waxa lasu weydiin in ay wax emergency ah oo haamo ay noo keenaan sababtay tahay dadka o dhan hadda biyahan buu cabbaya buulada kulli hadda biyahan cabbaysa biyihina maxaa dhex yaallaa shamiindi iyo dhagxa iyo biro kor kaga fuuqeen baa dhex yaalla iyo qashin saa daboolkii baa ku dhex dhacay kor ka saarnaa marka dadka naftiisa khatar bay ku jirtaa ruux bini aadan ahna wuxuu qaado waa wax iska yar wasaq uma gegsan karo
dhib badan baan aad u qabnaa oo baahi biyo ah waxaan u malaynayaa anigu waxaan nahay abaratorka motoorka nahay motoorka hadda ninkan wuu soo socdaa uu yidhi annagu dee nin qof nool baa naf gaarsiiya motoor motoorka hadda noo yaalla waxaan u malaynayaa waxaa weeye gacan kuwad markaan kicinayo waxaa weeye labaatan daqiiqo oo kalean la xarbinayaa markii maaragtay shaqada biyaha aa saarto ilaa shan iyo toban daqiiqa ama labaatan daqiiqa oo kale biyaha maqnaanayaan waterkuis biyo la saara ma laha haantii daboolkii o dhan baa ku dumay berihii dhagixii wasaqdii wixii oo dhan gudahay u galeen bobulationkana kolley waad aragtaa indhahdaad ku aragtaa meel walba dhan baa laga imaaday xilligaa la joogana waa wax muuqda oo ummadda dhan u muuqan kara weeye waa xilli aad u adag maalin gelinkeed baa sheegaya toban daqiiqo biyola-aan laguma noolaan karo runtii markaan sheegno aad iyo aad iyo aad baan yaan u tacaabaysannahay xagga biyaha dhibka koowaad waa biyaha magaaladan hadday ay biyo jirin horta nolol ma jiraan biyola'aan waa nolol la'aan waxaan maanta ku tiirsannahay hal injin oo old ah injinkan waxaa la sameeyey labadii kun iyo labaiyo tobankii wuxuu shaqaynayay muddo kow iyo toban sano ah kow iyo toban sano bulshada intan la eg culeyskan le xoolahan saddexda nooc iskugu jiro iyuu saafgaraynayay iyo dadweynaha ku xeeran waxaa moodaa inuu wakhti badan u qaatay hadda shidaalkii buu hoos ka daadinaya dhiiselkii buu qulqulinayaa maalmaha qaarna uu iska damaa oo waxaa la dhahaa ceelkii maanta u fadhiistay maalinna uu noo kacaa alxamdulilah hadda waanta wuu noo shaqaynayaa laakiin meeshii biyihii lagu istoorgarayn lahaa ee lagu shubin lahaa haamihii yaama yaa naga hallaabay haantii ee magaalada ka cabaysay mar horee jabtay waxaa noo soo haray hal haan oo la dhisay waagii haantii dhexday ka hallowday oo ka dulduleeshay biyaha maarata ka muusinaysay haddana unfortunately waxaa ku dumay dhagaxii kor ka saarnaabaa haantii ku dumay ood moodaaba inay gudaheedoo dhan wasaq tahay haddii biyihii meel kale loo leexin lahaana meel loo leexin ma laha marka baahida biyaha aad iyo aad bay noo haysaa dad badanna way nagu soo guuleen oo meelo kala duwan ka imaaday waxaan codsanaynaa in maaragtay arrimo deg dega oo xagga biyaha in nalala soo gaaro waxaan codsanaynaa inay magaaladan layd loo sameeyo oo biyogelin la seeyo oo waxyaalo fara badan oo magaalooyinka ay leeyihin magalada waa magaalo weyn magaalada waa magaalo weyn say u foolxun tahay ma ma yara magaalada annaga baahida aan qabna waxaa waa taangigaas iyo ceelkaas heejaddana waan joognaa waxaan u malayn taangi maxaa lisay toddobaatan iyo siddeeddii ilaa saacaddan wax taangi ol haanta maxaa weeye maanta wax dhex yaalla wax kaban kar biyo ma leh wax cabbi karana ma leh maxaa noogu tiran dararka lagu cabbo hadda indhahaaga maxaad ku artaa beebabka taangiga ku jiro wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran doctor fren mutiyangi ayaa saaki gaaray xarunta dhexe ee waaxda dambe baarisa dalka dhiisaayda mutiyangi waxa uu helinayay xildhibaano iyo qareenno ay tiradoodu gaaraysa labiyo toban uu ka mid yahay dhanistan omari oo matalayay iyo wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga eugene wamalwa waxaa laga doonayaa in uu faahfaahin ka bixiyo howlgal uu bishii hore sheegay in ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen hoygii saxaafadda kaaran ee magaalada nairobi inkasta oo dhammaan hay-adaha amnigu ay beeniyeen in howlgalkaasi dhacay tiangi ayaa waxaa wadanka uu dib ugu soo laabtay sabtidii hore kadib safar qaatay laba toddobaad oo ingiriiska uu ku joogay waxaa xaflad qalinjabin ah loo qabtay toddobaatan iyo shan arday oo dhameeyey macad lagu barto luuqadaha alfurqaan ee ku yaala magaalada wajeer cabdiraxmaan macaawiye ayaa dhammaystiraya
kudhowaad toddobaatan iyo shan arday oo wax ka baranaysay macadka alfurqaan lagu barto luuqadaha ee ku yaallo gudaha magaalada wajeer ayaa waxaa la guddoonsiiyey shahaadooyinkii oo muddo ku dhowaad sannad ah ay wax ka baranayeen maamulaha guud ee macadka alfurqaan macalin bashiir ayaa ka hadlay xilligii la aasaasay maxadkani iyadoo haatan dufcaddii shan iyo tobanaad ay ka qalinjabiyeen waxa uuna bulshada ku dhaqan wajeeri nabaaxigeeda ugu baaqay inay garab iyo kaalin ka qaataan maxadkani si loogu heli lahaa dhul isagoo u madax bannaan yahay oo warrayntan waxaan leenahay soo dhowaada macadulfurqaan ku soo dhowaada xafladda qalinjabinta dafcadii shan iyo tobnaad qismu luqa alcarabiya ku soo dhowaada waxaan u joognaa oo maalin weyn noo ahaa oon u xafladaynaynaa dafcadii shan iyo tobnaad oo dhammaysa luqada carabiga ah macadka furqaan waa macad weyn laakiin hadda waxaan joognaa baraanjkiisii wajeer ayaan joognaa xaruntiisa weyn waxay ku taallaa gaaris oo ayadana khamiistan soo dhaafnay tira intan ku dhow ay ka qalin jabinaysay ardada maanta qalin jabinaysa si guud waa toddobaatan iyo shan arday waay waa tirada ugu badnayd oo macadka hal mar ka qalin jabisa waxaan u mahad celinayaa oo aan u hambalyaynayaa ardada qalin jabinaysa waxaana ku dhiirigelinayaa insha allahu tacaala inay waxbarashadu sii wataan waxbarashadu ma laha meel lagu joojiyo ma laha waa la bilaabaa min almahdi bay ka bilaabataa ila laxdi laga gaaro inaad wadaan waxbarashadu waxay kale leedahay mustawayaad laakiin ma dhammaato marka meesha aad maanta joogtaan ka sii wada wakiilka aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer ay ku matala deegaanka township mudane mahad oo sidoo kale ka mid ahaa marti sharafkii ka soo qayb galeen xafladda ay toddobaatan iyo shan arday ay ku qalin jebinayeen oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu garab siin doono maxadkani aad iyo aad baad umahadsantihiin culummada dhammaan waalidiintii wakhtiga badan ku bixiyey in maaragtay ardadan ay maanta halkaan soo gaaraan ardada laftooda waa mahadsantihiin waayo dulqaad badan baad muujiseen waajibaadkii lidin dhiibina waad ka soo baxdeen meeshii lidin rabaad maanta soo gaarsiiseen horena ugu sii socon doontiin insha allahu tacaala waxaan idiin ahay diyaar wakhti kastoo ii baahataan inaan idiin imaado in kala shaqeeya arrimaha aad ku jirtaan oo bulshada dan u ah wasiirka tacliinta dowladda countiga wajeer macalin axmed wardheere ayaa halkani ka hadlay isagoona sheegay in ka dowlad ahaan ay garab siin doonaan macaahiidda iyo sidoo kale madarasooyinka islaamiga aniga maanta aad iyo aadaan u faraxsanahay maxaa yeelay waxay ii tahay fursad aada u weyn in aan ka qayb qaata graduationka ama qalinjebinta da-yarteennii oo iskugu jiro gabdho iyo welil oo maanta ka qalinjebinaayeen oona barteen luqad la barta midda ugu sharafta badan dowladda hadda aan ku jirno county governmentka waxaan ilaahay ku mahadinaynaa inuu ay tahay mid diyaar u ah in habeen ii dhaar ay ka fikirta sidii loo garab istaagi lahaa meelaha ama lagu barta diinta haddan in la hadlahayna kolley culummadu ay ka warqabaan county governmentka waxay qalqaalaynhaysaa tartan qur-aanka kariimka ah oo ka socdo lixda sabcount qaar ka mid ah ardayda maxadka alfurqaan ee ka qalin jebiyeen sidoo kale la guddoonsiiyey shahaadooyinkooda ayaa dareenkooda warbaahinta uga warrameen magacayga waa taqwa xujaale xuseen waxaa meeshan u umaaday inaan luuqada barto luuqada alxamdulilah haddana waan barte waxaan baranayay sideed bilood alxamdulilah maantana maanta macadka imaanayo maanta isku mid maaha maanta waa waan awoodaa inaan qofku la hadlo luuqadda carabiga balse maalinta imaadayo waan maqlayay laakiin alxamdulilah hadda luuqadda carabiga barashadeeda way culus tahay mise way fududahay qof kastoo soo iska dhiga waayo wax luuqadda carabiga way fududahay saa anaga ognahay muslimiin luuqadda waa luuqadda carabiga oo qur-aan kusoo degay ruux kastoo isagana way u fududaan kartaa hadduu uu jahdi ku badiy ku bixiyo dah soomaaliyeed dhammaan waxaan ku baaqi lahaa inay imaadaan macadka ee wax bartaan sidaan anaka u barana camal ee aykana noqdaan ilaa u mahad celinayaa kadibna waalidi waalidiintaydii kadibna maxaa u mahad celinayaa macallimiinta oo jahdiga u bixiyeen ko iyo toban qof ayaa oo isugu jir ayaa isugu soo haray liiska shakhsiyaadka doonaya inay noqdaan saraakiisha sare ee guddiga qarana adeega booliiska n p s c waxa uu qorshuhu yahay in dadkaana ay tegaan xarunta dhexe ee guddiga adeega dadweynaha p s c si loo turxaan bixiyo tani ayaa timid kadib markii mudaxileedkeedii uu dhammaaday xubnihii guddiga waa xubnihii guddiga n p s c dhammaadkii amaba dabayaaqadii sanadkii hore soddonkii bishii koowaad ee sanadkan ayay ahayd markii la xayeysiiyey jagooyinka ka bannaan guddiga qaran ee adeega booliiska waxaa codsiyo soo dirsada saddex boqol iyo saddex qof oo laga soo xushay koo iyo tobankaasi waxaa buuq laga soo tebiyey afaafka hore ee dugsiga sare ee apayil ee magaalada nairobi kadib markii waalidiinta ardayda iskuulkaasi ay dugsiga tageen si ay u ogaadaan macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan cudurka daacuunka ee ka dilaacay dugsigaasi imaatinka waalidiinta ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warar sheegayn lix iyo toban ka mid ah ardayda dugsigaasi isbitaalka la geeyey iyaga oo looga shakisan yahay cudurka daacuunka halka sagaashan iyo shan kale laga daweeyey xanuunkan kuwaasi oo laga saaray isbitaalka waalidiinta waxay codsadeen in xaruntaasi waxbarasho la xidho maadaama uu ka dilaaca cudurka daacuunka wararka ayaa intaasi ku daraya in saameynta ugu badan ay soo gaartay ardayda fasalka saddexaad ee dugsiga sare apahil dhowaan ayay ahayd markii ay wasaaradda tacliinta ee dalka walaac ka muujisay in ay biyoyari soo food saartay dugsiyada ku yaala caasimada dalka wasaaradda caafimaadka oo baaritaano dheeraad ah wada ayaa dhanka kalena waxay beenisay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay dugsiga sare ee apahiil macluumaadka wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa muujinaya in tan iyo bishii tobnaad ee sanadkii hore ismaamulka nairobi laga diwaan geliyey in ka badan shan boqol oo ah xaaladaha cudurkaasi daacuunka iyadoo sidoo kalena dadka cudurka u dhintay ay ku sheegtay inay gaarayaan ilaa iyo siddeetan iyo shan qof kuwaasi oo meelo kala duwan laga diwaan geliyey islamarkaana ee dhimashadooda loo sababeeyey in cudurka daacuunka ay la xiriiraan maadaama qaar ka mid ah astaamaha cudurka dadkaasi lagu arkay wasaaradda ayaana waxa ay bulshada ugu baaqday in ay muujiyaan taxadar wasiirka wasaaradda jaaliyadaha bariga afrika ee e a c c iyo sidoo kale arrimaha deegaanada lagu tilmaamo oo manahay asal ayaa waxa iyo dhigeeda waxbarashada ayaa waxay booqanayaan ismaamulada kala duwan ee waqooyiga dalka oo ay abaartu saameysay si ay cunto gargaar ah ugu qaybiyaan dadka macluusha hayso gargaarka oo isugu jira raashin iyo biyo ayaa sidoo kale laga qaybiyey dugsiyada kala duwan ee ku yaala ismaamulka mirsabed
Tumeanzisha muradi wa kuleta chakula pia maji itaendelea kuletwa na zile water bowsers ili kila mwananchi aweze kupata chakula na aweze kupata maji, na serikali imeamua kwamba hakuna maisha hata moja itapotea kwa sababu ya njaa.
Tumesema hakuna kitu ingine itafanyika. Ya muhimu na ya kwanza kabisa ni kuhakikisha ya kwamba wakati kuna njaa, chakula imeweza kufikia kwa wananchi vile inatakikana. Jameni, uhakikisha ya kwamba watoto wamefika shule, na nawashukuru kwa sababu Your Excellency hapa karibu mia moja wameingia junior secondary school, ambayo anatoa shukurani watoto wetu wasome.
Hili janga likiisha tena tukutane pamoja, tujadiliane miradi ambayo tutaweka hapa Marsabit ili siku zijazo hata tukipata kiangazi tusiweze kukosa chakula vile tumekosa wakati huu.
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada dooxe ee caasimada dalka qatar waxa uu kula kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa la wadaagay madaxweynihii hore ee dalka dadaalada dowladdu ay ku bixinayso xoreynta dalka iyo dagaalka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka kula jiraan ururka al-shabaab kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la yeeshay kulana yeeshay magaalada dooxa ee dalka qatar madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu kusoo aadayay xili madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya dooxa kaga qayb galeen shirka qaramada midoobay ee dalalka soo koraya agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilic soo celinta dowladda hoose ee xamar maxamed suudhi ayaa waxa uu maanta olole dhirbeeris ah ka bilaabay degmooyin ka tirsan caasimada soomaaliya ee muqdisho guud ahaan bulshada soomaaliyeed si gaarana dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ayuu agaasimuhu wuxuu ugu baaqay in ay ka qayb qaataan ololaha dhirta lagu beerayo ee caasimada muqdisho laga hirgelinayo
ilaah baa mahad iskale maalintii shanaad ayaa waxaa noo socota soojooyin baan soo marnay lix seejaan soo marnay intaan ka gaar
isku xilqaamay inay bilicda magaaladan soo celiyaan ay dhireeyaan aad aan u faraxsanaa maanta inaan kala soo qayb galo runtii magaaladan waxay u baahan tahay dhireyn iyo bilic soo celin tan waa bilowgii iskuulaadka babliga ahaa oo maanta aan ka bilownay iskuulka bartamaha ee degmada shangaani maamulka iskuulkana aad uga mahad celinaynaa sida ay noogala qayb qaateen ardayda iyo maamulkaba runtii arrintan way sii socon doontaa waxaanan ku xigi doono waddooyinka waaweyn ee magaalada halbowlaha in la dhireeyo la cagaariyo anigoo fulinayno halheeskii ahaa amba halheeskii madaxweynaha soomaali cagaaran iyo halke halheeska duqa magaalada ee ahaa magaalo cagaaran ayadana arrintaasaan daba taagannahay fulinteedii runtii waxaana ku dadaali doonaa ka agaasin ahaan iyo waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta dowladda hoose ee xamar inaan fulino madaxda sare amaradooda iyo baaq- eh, iyo- iyo- iyo- iyo taladooda iyo iyo iyo hadafkooda ah in magaaladan ay u ekaato magaalada asaageeda eh, magaalooyinka diriskeeda waa caasimadda dalkii Eh, waa in la dhereeyaa dhammaan bulshada soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay nagala qayb qaataan khaasatan dhallinyarada deg- deg- deg- degan magaaladan eh, muqdisho oo ah boqolkiiba sagaashan boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay tahay dhallinyaro eh, inay nagala qayb qaataan dhireynta iyo laamiyada nadaafadooda iyo xaafadahaba inay nagala qayb galaan si magaalada ay bilicdeeda kor ugu soo kacdo ay naqato magaalo indhaha iyo soo jiito caalamka aadaan u mahadsantihiin tan waa bilow maanta waxaan ka bilownay iskuulaadka publiga iskuulka bartamaha degmada shangaani iskuulaadka dhanna waa la dhirey doonaa Eh, phase two-na waxaa naga doono insha allahu tacaala wadooyinka maka almukarama iyo wadooyinka highwayga magaalada eh, in la dhireeyo la cagaariyo magaalada hadda waxay u ag tahay magaalo saxaraha oo wax geedo am- markaa dhex marta ma arkayso oo dhir ah waana saxna maahan magaalo eh, caasimadii ah saddex milyan iyo bar iyo lagu qiyaaso dadka ku nool in haddana ay saan u ekaato sax maahan Eh, dhallinyarada ka damqatay oo u istaagtay oo isxilqaamtay oo ururkaana na waa waa garab taagannahay waana dhiirigelinaynaa waa bogaadinaynaa waana kala qaybgelaynaa mar kasta iyo wakhti kasta iyo shaqaday haayaan
ciidamadaha amniga ee gobolka mudug ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa howlgallo lagu xaqiijinayaa amniga ka sameeyey xaafadaha waqooyi ee magaalada gaalkacyo deegaanada gobolka mudug ayaa waxaa maalinkii lixaad ka socda diiwaangelinta dadka codbixiyaasha ah ee ka qayb qaadanaya doorashada golaha deegaanka ee puntland saraakiisha booliiska waxay faahfaahin ka bixiyeen howlgallada amniga gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo lagu sugayo bulshada ayayna ugu baaqeen inay diiwaangelinta ka qayb qaataan
Een, ilaah baa mahad iskale Een, maalintii shanaad ayaa waxaa noo socota Een, si- soojooyin baan soo marnay lix seejaan soo marnay intaan ka gaarnay shaqadan si fiican bay u socotaa oo amnigeedu way fiican yihiin iskalintu si fiican bay u socotaa Een, dhammaan ciidanka amniga ka shaqeynaya booliska iyo daraawiishta iyo madaxtooyada aad bay shaqadooda u wataan Een, dhammaan gobolkuna amnigiisu wuu fiican yahay oo inta ka socoto Een, taliyaha booliska iyo taliyaha qaybta iyo gudoomiyaha gobolka iyo dhammaanba xaaladdu waa okay ilaahay diiwaangelintu intaanu ognahay oo soo xaqiijinay si fiican bay uga socotaa booliskuna wuxuu la shaqeeyaa bulshada waa qayb ka mid a bulshada wuxuu u dhimriyaa dadka naafada dadka een, ku jira halka diiwaangelinta inta aan soo marnay boolisku waa caawinayay booliskuna shaqadiis waxa waye waa inuu bulshada caawiyo Een, doorashadan isdiiwaangelintan qayb fiican oo lixaad leh oo ka qaatay ilaahay mahadiisana maantaas ilaah baa iskale gaar ahaan taliyaha booliska shadana waxaan rabnaa inay la shaqayso ciidanka booliska sida oo shaqaynayaan oo kale Een, ilaahay mahadiis waxaa ah taliyaha booliska iyo taliyaha qaybta oo shaqada u iman saraakiin u imanayaan inay wadaan shaqo fiican oo dhiirigelin leh oo makaranaysa jooga inta ka socdaan saraakiisha aan kusoo kormeernana shaqada si fiican u socoto ilaahay waxaan ku boorinaynaa ee isdiiwaangelinta inay ka soo qayb galaan si amniga u socota isdiiwaangelintu Ee, maanta jaanis haysatee beri jaanis ma haysatid
codkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya ambuulada qodbada dibadda ka codsada
mahadsanid faaduma amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa xilka ra-iisul wasaaraha waddankaasi u magacaabay sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani tani ayaa timid kadib markii uu iscasilay sheekh khaalid bin khaliifa bin cabdilcasiis al thani oo jagadan hayay ra-iisul wasaaraha cusub ayaa tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobankii ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maamula maamulada dalka mexico ayaa sheegay in saddex boqol afartan iyo saddex qof uu isugu jiro qaxootihiisa oo galooti la arkay iyagoo ku dhex jiro baabuur la iskaga tegay waxaa dadkan ka mid ah boqol iyo saddex caruur ah oo aynan waalidiintoodu helin baabuurka oo ah nooca xamuulka ayaa la dhigay agagaarka waddo weyn macadka qaran ee socdaalka ee i n m ayaa laga soo xigtay in dhacdadan laga soo tebiyey magaalada loo yaqaana veracruz xaaladda caafimaad ee dadka ayaa wanaagsan waxaana ilaa ay hadda caddayn sababta uu wadaha baabuurka uu uga tegay carruurta badankoodu waxay ka soo jeedaan dalka guatemala ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau ayaa amar ku bixiyey in dib u eegis lagu sameeyo faragelin shisheeye oo lasoo tabiyey lagu bartilmaameysaday doorashooyinkii waddankaasi ka dhacay tan ayaa timid kadib markii dowladda shiinaha lagu eedeeyey inay faragelisay doorashooyinkii canada ee labada kun sagaal iyo tobankii iyo labada kun koob iyo labaatankii waxa uu justin xusay in dembi baare madax bannaan oo gaara uu xil saari doono xaqiijinta ca- eedayntan ra-iisul wasaaraha kanada ee cadaadis xooggan lagu saaray inuu tallaabo qaado kadib markii warbaahinta maxalliga ee dalkaasi oo soo xiganayso ila wareedyo dhanka sirdoonka ah waana la shaacinay tebisay in xukuumadda beijing ay fulisay qorsho ay ku saamaysay doorashooyinkii waddankaasi ka dhacay dib idinkugu celiyo faadumo fariinta coronavirus iminkana
qufacaaga iyo hindhisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab markaaad qunfacayso ama aad hindhisoonayso fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari